bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaalla habeen faylameelaba isurogdanga hakodhowaada barnaamijka kulanku warsan oo habeen walba isanku barata idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaalla habeennimo jamaca galaaytuu taarigdee keedanta shanta bilo disembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shargadiisa barnaamijka kulanku warsanna uunimada akheer ee walibaa ku mid aha gaadileed iyo shacabka ku nool magaalada tanbaydhabo ayaa waliba iyo cabashooyin ku muujiyayna waddooyinka burbursan ee magaalada tanbaydhabo haddaba mayaata sababta ilaa iyo haddaba lanqobod oo aysan yaha xaaladda waddooyinka degmada tanbaydhabo akheeraya barnaamijka sinkaaya isaaq maxamed ali guddoomiye ku-geenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada tanbaydhabo ayaa weliba usiina fariyandiraya dadkanta badan hamiinkii fogsada waa soonarrada kiyaalaan gudaha magaalada tanbaydhabo haddaba mayaata sababta baaqun haddaa keedi dhugunsiyanla ururada qareennada koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba yona dalbada heenayn is cadaaladee dhaanxula xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba sababta meeta dhugunsiyaalla oo ururka qareennada koonfur galbeed soomaaliya is hadduun ku hadaleen dhugunsiyaalla barnaamijka sinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii laar weliba ku mid ahaa sheekh xasan daa'ir aweys ee weliba husiin cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uusa kocodsadaya inuusa tawbugjeena haddaba dembasa gale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhugunsiyaalla barnaamijka sinkaaya odayaasha dhaqanka ee deegaanada xeerala iyo huursha ayaa weliba iyana dhaliilaya umuujina wasaaradda arrimaha gudaha ummadda federaalka soomaaliya iyo siyaasiinta kujeda deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan deegaanada xeerala iyo soosoo kale huurshe haddaba inta ku dambooi doonta dhismaha galmudug dhugunsiyaalla barnaamijka sinkaaya qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsanna uu nimudug miiska saara doona dhugunsiyaalla barnaamijka ogole baasaare waan siindarasi doone anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax kudirta waliba imaamado doone saagtayga maxamuud al abdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo yaan hore dareertaan weliba awda singalaha miinfaylanga qodobada barnaamijka kulanku warsan iyo gudogala akhyaaray gaadileyda iyo shacabka ku nool magaalada tanbaydhabo ayaa weliba iyo cabashiya ku muujahayana waddooyinka burbursan ee magaalada tanbaydhabo wasaaradda gaadiidka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo lacagaha dhaafaya qaadasa baawurtanta badan ku shaqeeya gudaha magaalada tanbaydhabo islamarkaasna beesadaasay lang aragaan meelo jaan iyo erib iyo dhigde haddaba warbixin muurtase ku saabsan waliba nindeer ee waryahana muxudiin husne
waddooyinka halbowlaha u ah magaalada baydhaba ayaa ka sii daraya burburka ka muuqda sababta ugu weyn ayaa ah waddooyinka oo muddo aan la dayactirin iyo rababkii mahigaanka ahaa ee daadadka watay oo waddooyinkii burbursanaa ka sii dhigay kuwo xaalka sii xumeeyey waddadan ayaa ah waddo ka timaada bartamaha magaalada baydhabo waxay soo martaa xaafadda cunay ee magaalada baydhabo waa waddada la maro marka la aadayo suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo waana mid aad u jeedaan waxaa ka muuqda burbur xooggan waxaa fadhiya biyo oo ay dhigeen rababkii mahigaanka ee magaalada baydhabo ka da'ay waxay ka mid tahay waddooyinka la dayacay ee la ilaabay halkan ma isticmaalaan madaxda maamulka waa sababta keentay inay ka warqabi waayaan maamulka koonfur galbeed gaar ahaana wasaaradda maaliyadda ayaa qaada canshuur loogu talagalay in lagu hormariyo adeegyada dadweynaha tiina ma muuqato sida ay qabaan dadweynaha mase dadka mana wadanka oo madaxweyneyaalka mase dadka oo wajaqada haayo may ku casaana intii jiditanni sameeyo hataa isbitaal weynaha markii dambata aragdiya ma lehe jidka burbursanyi conadka aragdiya ma lehe meel station kili maraay jidka eeda aan qarabinyi dhulul badan oo meragaas oo dawladda maraa dhaqaalo badan u galaa jiditaynana samaysanaan lamid adc adiba aragdi conadka aragdi cunay adiba aragdi siyata ma sidaane marka intii jiditeedana nin sameeyo inkasta hadda taargan nin doodiyahay dawladda maynlata taargasheena inkasta dhoweeyaan anna beersan shaqeehayn maalin shaqeehayn miiga shaqeeyahayna jirna ma haysano boqol mayn le boqol siyeetan iyo todoba doolar beesa hasheena dhoweeyata intee lugsheena way bannaagaday godkii baaburwigii baabur yar wayba way u asla maraayan bajaajarka la jara iyo oo saasee tahtan wayba aragaase ada oo baaburkii ka wadata yo wayba kiidhiyey baabur kale oo gudha ku ruuraw yo seebka kiinka koye marka wayba laka wareeray hataa inta dhoor shila ku dhiidi oo kumad ete maleeraay ada oo godkii kana ku ruuras lankaa godkada ku ruuraw yo kii kooye kiidhowme markaas wayba dawo kooyas milkiilihii iyo kii weenaha aytuqtulyoonku bursadaayo kulliba wayba wa iska xayirame salanshal bohol waaye
dhabooni baabuurtigeekaasi buraku dhabahay rafaadni jidmajaaro dadkii mooku goy lanki jirin dhabaanka jara habarti uurla dhabaanka jara alxamdulilaahi inti dhabkaasiyow ilaahay noo bii kora noo biida madaxda sare saasa qod sugna waddooyinka burbursan ee baydhabo waxaa dhibaatada ugu weyn ku qaba gaadiidleyda kuwa bajaaj ka kaxeeya iyo dadka rikaabka ee lagu qaado soo jeedinta dadweynaha ayaa ah in maamulka koonfur galbeed uu waddooyinka burbursan il gaara ku eego
jidite burbursun maylan baahinya ini sidoo oo muhiimade aqlagale wallanku qabada laakiin hob oo walaa are layda kashabo rooba haqaada dhiigilaysa nagadayn markan way bua qawda maqashi waxna u qabanina dad yee badaday una tawar manhayn siduu may ka dhisi maayana ini hel laysku saara iskaashato ma kufto dawlad haatoy shicib haadoy iska walan qobso wal leeraa hortaba la ka shaqeey jiray wadanka la ka dhisay jiray hatta iska walan qobso idan haata diyaarangana laakiin la diyaar nin aba way kan horta horba maana sikaga suubani un wallan dawlad wal ninkasiyaan araadan un un haqoqdan yaw an nadiif lam qoalnahay aw qeermadi qoay bidku nadiif ay mari kasay madung mayl faray bladku laan ko hoo dadki laayeen maana hakahaano mayl faray dhukun wal ku qabadan un hadda ko horba iska gaan ka suubani hadda meel falay dadka dhon iska hadlaano macna jidkan la suubi ayo ku kufayd oo waa marka maruubay jidkan wala ku qabado la fadee ah sahalkay
waddadan oo ah waddada halbowlaha u ah magaalada baydhabo inkastoo wakhtigii shariif xasan sheekh aadan mar dayactir lagu sameeyey haddana bulshada waxay sheegayaan in dhisitaanka ama dayactirta wakhtigaas sidii la rabay aan loo dayactirin balse inkastoo bulshada hadda cabasho xoogle ay ka muujinayaan maamulka madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaan la ogeyn qaabka ugu jawaab celin doonaan waddooyinka burbursan ee baydhabo oo dhibaato xoog leh lagu qabo
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaafkii doorfayda waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalanaay dadayaay daawo dhab eh deertii muraadka may daliilan eh diinkii quraamad haruunikii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashdanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waaysanaayti eebigay hoon diidnaba eedan ka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhay mayle tame e ulmikiinka diyaare haruntu quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayan tugti uraamed i daawo dabiici ah ku suubsan heerbal yacni geedo daarul ab
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo ee Nordareertaan isaaq maxamed cali guddoomiye haweenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada tanbaydhabo iyo weliba usa shacabka reer koonfur galbeed gaar ahaan magaalada tanbaydhabo usaanka digaya inayo unfurana soolaradanto badan kiyaalanga waddooyinka magaalada baydhabo usoona sheegay inay jiranga dadanto badan arrintaasay ku shaqeeyo haddaba sababta meeta guddoomiye haweenka amniga iyo arrimaha siyaasadda maran qata teleefonka idaacadda warsanan uu ku weydiiyey iyo weliba usiinka jawaabay
muddadii ilaamaasi ana foogni walbana qabanay marka de warajib qofkii balmeesana maraha waayahay weliba taa guddoomiye kuweenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada tan baydhabo bal amniga hadduyna ku bilowna kuwaranba xaaladda guud ee degmada baydhabo amnishe
iyadan qaylata sanadka hadahasoodu may la bilaawlo fadeeyin wadooyinka baydhabo aniyaa la soo geysiyey wadooyin hadda miiska saaran afar hadaha hormaraasa marka de ogeysiisa dijitaalka iyo waa ilaadooyiina ka hadalnay ogeysiis oo guryaalka wadinka guryaalka iska dhigyaawiyna diilaysada isbitaalka omalasabadaas isbitaalka dahoogayra descriptionka dheganta iskasta ka dhegan yihiin ogeysiiska wadada moadibaasi hortaa marahayso kow kuha oo isbitaalkii horumaraasu marka cidiyada safayna federaalka afar wadii hadda sanadka usoo bilawdaa waalbaanka dhisaa safayna federaalka waayahay guddoomiye weliba aysan burburadana suuga yaraay oo hilibka lagu gadadaay ee gudaha magaalada tanbaydhabo isla markaasna guud ahaan baysan dadkii degana meelasaysigu guurideen marka suugasay meelaha halada ismarayti oo dadki ganacsada meelihi ku dambooyaan
wallahi suugaasi oo meelo barshada yaa sheegaha ka taawiya oo meeli darshada hayti oo qudaarta laga tala galay Mhm.
hawaanay qudaarna bay mid galay Mhm.
suntaa u burburini marka guutaa barnaamij burburin hoosana ku haday Mhm.
meesha ka tala galay qudaarta ilaamaha dhaqtiis fadhiido oo baaburta meelku maraan waa yihiin anin bay galaan Mhm.
markii fiirini ankara lama boqol qofodo kale gaadaas habayni Mhm.
weliya dareerta waa hilibaa laga dhacgaday qudaar iyo hilib iyo shaygan iska haboonaana laga dhacgaday meele hilibka meela linka talagalay kawaana lindhasi linka talagalay kawaan wiinagu Mhm.
inta hilibka noota nin meela seedaan meela qudaara linka talagalay dadka laanu dhexdiis fadhiyaan inin meela seedaan linka talagalay waayahay marka dadka meerasay ganacsadaay maadaama muddiyo ganacsadaayan boosaan weelina
dadka oo hilibka gadaay may seedaan meel hilibka lagalaa seedaan dadka qudaarta gadaayna meelijo habayna bartiyo kana gadaayaan dadka tiili dadka tiijoo laga shaqeeye Mhm.
walaada beenaga marka roobka qowraay lama boqol iyo saddex baabuur oo ka kaarakaya waan iska ruulaya deegaha beledka ku baarnay Mhm.
meelji wadada noo hadda eh, boqol jeedu baday inta orto Mhm.
oo maalin ciidanku bilaa waraasu Mhm.
aragtiya kaanara baan bajaaj haan maraan hadda saddex baabuur aa gara maraan dadkii meelo fadhiyay Mhm.
markii ono meeli wadada mayli ono soo gaadhay Mhm.
aydiaaya geedka gadaalaa leemagay guryada leendasi nalalaan ka helin walaada waa ku baahofada dheegtayaaba kaydile Mhm.
marka dadkiisa la ka shaqeeya dadka mayla ku qaaday in laba boqol iyo saddex kaaraka yaana ku qaaday Mhm.
wadadan kale ayaan kawaanka geedka saraflaha maradaas oo kale haytay Mhm.
marka meeli dadka laku dadka ku kii dadka oo hilib gadaaw meeli hilibka lagalaa seedaan dadkii qudaarta gadaayna meelidoodii hagaajii meeliya fadhiyaan waayahay marka suugwiinaga oo hilibka godo ogsogna inay eh, cariiri iyo isla markaasna eh, dadkun iyo nafas aan helo korna dadka wala jira oo meelasay hore ganacsaday marka meelasay oo shaqaaladii dhan in isku kooyan eh, dhibaato ma kooyi korto gudoomi maya boosa laste kawaanka unuba aragni fiirini boosa ku banaw Mhm.
dadkiyo waa meelo oo adhiiga ee dadka lankasiba may fadayn meelo oo dadkaas hilibka badan lalsooga dhiibiyin may faday landabe isbaaradii oo kale isbaarada may buanta oo burinayn burinayn kaasoo jidaynada kawma Mhm.
ma oo kasika koyas Mhm.
may fadaaya ma meel laki hilibka ma faday jidka sirmaa fadaaya yawa dhaafkas annaga ma hay maahana tiirini Mhm.
dadkaas meel oo fadheeraan iyo isbeesha dadka Mhm.
oo banaaw dadka seedaa lagi qaban waayahay gudoomiye maamulkii maadaama uusa cusub ya weliba naysan wadana dardargelinkeedan sidii waa lagu bedeli lahaa xaalada degmada tambaydhabo marka maamulkii hore ee degmada tambaydhabo iyo maamulka kiiking may kasoo duwayen
ortantiga makoyni dadkii hore ota xafiis ma fadheeraan lakasi guushii xafiiskii haaye Mhm.
on waa ka markii barayo ilaa hilibka dhaas xafiiska ma fadhiyaan Mhm.
bulshada dhan weyna kala kulamaana walka lankasta oo bulshada ah iina naanaga koro Mhm.
kalasomaa qobadaana xafiiska noo fadhiina oo naan mahaado jarna o maya saarnay cilmii dadkii dalkanka daladi oo aan daladi walbardi Mhm.
oo kutaag ibahayaan Mhm.
oo aragtay geeka shaqadii joor dadkana qobadaan Mhm.
dadka shaqadii hayaan meeli hortala dadkan ka shaqeeya barna Mhm.
walaalaha ku saarni Mhm.
wanoo weelaan dadkan oo dalkana dalada indhiyo shaqada Mhm.
yoo qobado kalaa yoo qobadaan martoonku nagana walbadana isbedeli oo intii naqoyni iyo qobani Mhm.
hadda dadaasii kajarna waa dhaydan dadaalaayn waayahay een, markiisna saarasan eh, wareegta ama ama awaamirkeedin eh, maamulka degmada tambaydhabo inta badan waliba dhasinkahaysade waana sinka dhali leh inaysan warbaahinta lagu wadaagan ee baro bulshada leh dhikaasan marka arrintaasay meeta wallahi warbaahinta walbada aan la wadaagni walbada aan la wadaagni waana wahada nooga hooyo dhibaataan ma jiraan hariira wal wahada urmina mallaa waan la wadaagaana horeyna la wadaagna hadda la wadaagano makiin qorshaysan dhiniga amniga iyo siyaasadda degmada tambaydhabo wallahi eedan faylasa horta dalkan fiiri dadka adina anina laha kan kale hadda oo dukaanka gadaaw noockas lankas oo kan nool wada filiy Mhm.
may waa lankas helaa kusaara lanqooriyo lama lehla raawmahe wanuusku leh Mhm.
hadda may arago haynaa damaada birid hadda la waday dana fayda lahay may baahana leerkan ya baahana la lahay Mm.
leerkiya ila dharka dib ya la jaay jidkiya leer la kisu hadda leerkiya la furbahay dadki dalka dalad ya furbahay Mhm.
fiiri waa arrin yaab la waay Mhm.
waa taasna tallaabi ku qoyan ha tallaabi wal door hadda la furbi Mhm.
tallaabi ku qaadne Mhm.
halaayi hal sidaa lahayna waa lankas oo dalka dalad may la furay dadaala la furay walaa walida leeyo Mhm.
waday amnigan hadii baragta isku faylay Mhm.
taasi ku fayla rajeeyaan amnigiiyo liinteegani iyo amniga surun haafado Mhm.
geedka dadka way tumon ka haafado oo bay daba kiyaalo Mhm.
gudoomiyaasha gudoomi ku yeenidiyo Mhm.
hooyooyinsho wadana ku hadalay maaha maaha dantan magaalada aan ku hadalay nadaafada amniga in noo kasta in alla bayt iyo alla ku hadalay waan jirkaasiyona marka sanadiya sifaydana ka dhamaaday hadda rubna wana dambe marka danaana insha allah waayahay guddoomiye maadaama aad hadal qaadeeni soolarada la foojiyesadow maamulkii horena eh, sidaan ka awaadayaan soolarada loo foojiyow Eh, marka maamulka kiika tilaabo see qaado kor haddii shaksiyaad ama dadka soo biyo arrintaasi aysan aragdan haddii la kaanagu way noqdaa waana maxkamada maadaarka laabadii ka boon yaan la ogaaday waayahay dhugunsyaalla kaasay walibahay guddoomiye kugeenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada tambaydhabo hoose toose qata teleefonka idaacadda warsa usiin kuwarmay idan maasinta badane Idin adin mudan idan taana war
idan ma waxaa taabay riwan maan agaasimaha dorin kulli kalaamati idan maasinta
shoble shoble haashineew sidee umaymay wadageedka shugriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gorbaaya wed alo wada shukri shaf dhuri ka dhiga mahay liki shukri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiilama ee inshaan shaakir isbuunyadiya siiba farmadoobaga shineew shaakirtana may ata shaakir waybuwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
olo hoosaas ardaaba shugriya isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska hire isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabi tayadiyo layin bulshada shahaado ku eh isbuunyaalka shaakir jiif shaala-shaalaysan hindurmo shahaad in hayna iyo isbuunyo shabshal bana in hayna shakalaan meelalanka seedow warshada
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordaratan qayb hore ee barnaamijka kulanku warsan ee ugu guda jirnaa ururka qareennada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa weliba iyona baaq iyo wasaasoo kaleba warmurtiyadii ku saarena garsoorka koonfur galbeed ee soomaaliya welibana iyo sheegana waana codsadana inay xildhibaanada cusub ee laaxula doona si cadaalad ee laaxula haddaba guddoomiyaha ururka qareennada koonfur galbeed soomaaliya cumar macalin cabdi iyo guddoomiyaha guud ee adeega garsoorka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ku hadalayan kureedna weliba meelise iyo ku akhriyayana war murtiyad iyo geega saaren
oo guud ahaan waanaha ee may ka saabsan ay shirkan ee oo isku kaarladaayeen ee guddiga cadaaladda baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iyo golaha adeeg garsoor koonfur galbeed soomaaliya iyo ururka dareenada koonfur galbeed soomaaliya iyo maanaha ee barnaamij ee may war hadalaayeen ka saabsanayay war hadee ka saabsanayay sidiidaas wala hada ee anti maanaha guud ahaan laka dadaala ee tayeenta garsoorka koonfur galbeed soomaaliya si lan hela cadaalad hufan ee lan hela may kale ka saabsan ay shirkan ee ee baarlamaanka koonfur galbeed oo hati la howlahay hanti la waafaji ee cadaaladda la waafaji may kale ka saabsan ay ee guud ahaan xafiisyada dowladda ee hanti oo ee garsoorka la ahayna cadaaladda maryland gubaahani qoys kasta iyo xafiis kasta iyo hay-ad kasta oo dowladda ka tirsan hanti oo ee ka dadaalan cadaaladda taas ayaa manaha iyo ee ku saabsanahay shirka ada may lahayn faraxsana sida oo qareennada koonfur galbeed soomaaliya iyo xilkan iska saareen in may lahayn sida cadaaladda urbaahada koonfur galbeed dhammaantiya iyo sidii ahamiid iyo nsiyan in may lahayn sida gobolkan laga hela cadaalad umatanka dhugowsada laga hela yon yaczu minga ada eedan ka mahadsanyin insha allahu tacaala haddii lahay er qareennada koonfur galbeed way baan ka dadaalanay in may lahayn wal alla tala iyo nsiyan inuu nsi dhaba intaaxgelina yoona mayla raayayso wayba rajayeena ini gobolkii oo aragay kadadaalan umatiityo ku wacyi gilan ini oo mayla raayayso shaqada iyo cadaaladda iyo id walan oo gobol qoran maanta oo taariikhda tahay shanta bisha laga tobanaad laba kun sagaal iyo toban ee, kulanka maanta waxaa kasoo baxay murfiid oo ka kooban sideed qodob waxaana ka mid ah kow qofka garsooraha noqonayo inuu ahaado qof aqoon leh karti leh damiir leh iyo dulqaad leh labo garsooraha cusub inuu maro habraacii dhegeysiga ama tijaabada saddex garsoorayaasha in laga ilaaliyo soo xulistooda hanaanka awoodqaybsiga warboontifaaq iyo qabyaalad afar xulista baarlamaanka waa in ay noqdaan dad aqoon leh khibrad leh oo da- ah ee ayna ahaadaan dad dad ka danqanaya deegaanadooda shan xafiisyada dowladda waa in lagu maamulaa cadaalad lix shaqaalaha dowladda in ay ku yimaadaan ee, aqoon iyo imtixaan lagana ilaaliyaa qabyaalad iyo wixii la mid ah toddobo shaqaalaha dowladda rayidka ah in aysan saameyn saameynin isbedelada ku yimaada xukuumadda qodobka ugu dambeeya isdeed in bulshada laga wacyigeliyo xagga aqoonta sharciga iyo cadaaladda
dika taweri dowrahata irdi doorle waako dadaal fayle waako duulimaad raaxale waako dayuur u suban waato dagun hamberkoole indeesho waay haddii adiil sanaka hadiigsoy dantahay helo afriska day travel agency allakiin doorayta doorayhe waa kawa dadaalayka dalilkod nairobiya nduulufade ii ardisababi indareere waana dayuuriha markuweydiye qorsheeda duubigan baydhowa nairobi nairobi baydhaba baydhowa adis ababa adisababa baydhaba duulimaadka sallikiin diyaariyey diigsooy afriska day travel agency xafiiska day travel agency wayba kale inta siinga suubiyay fiisiyaalka dalxiiska walbarashada iyo weliba caafimaadka tincinka baafada
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo ee Rotterdam dhinaca kale walibana ee su'aalo weydiiyay xildhibaan Shukri Bashiir Haaji waana yeeta gudoomiyaha guddiga cadaaladda ee baarlamaanka ee koonfur galbeed ee Soomaaliya wallaahi eed eedaan ka faraxsan horta in su'aalasay ad iweydida eed eed han dhawaaye waxyaabo badan aan qabsoome oo dhanka adeeg garsoorka ah waagii la dhisay baarlamaanka koonfur galbeed weliba ogsantina ini mayleeraay sheegada laha baadgaray ama laha sharciyay ama laha mayleeraay laha dooradii gudoomiye maxkamadda sare oo lanhaay lan khibrad iyo aqoon un lahaay walibaa usiina hadhisaya baarlamaankana mayleeraay sheegada laha ka ansixiyeeya guddiga adeeg garsoorka guddigaas oo haaya usiina dadkii mudanaayeen oo khibrad di experiencegi shaqadii saacadasay la qabadaay dadkii mudanaayeen inuu ayagun aaminsana hool hadda koonfur galbeed oo dhanka cadaaladda iyo garsoorka in eed eed iyo shaqeeyasa iyo aaminsana taasaa ka gabagabaayo waayahay muddadaysan hayteen xilka maadaama cadaaladda daba aysan ku shaqeeysan caqabadooyinka isin korkooda dhinaga adeega garsoorka miyay ku miday wallaahi caqabado onka badanaayo oo un la wajahaanaya waliba hayteeye dowladda oo koonfur galbeed ma siyaana dadka garsoorayaalka eh dadka mayleeraay shee qareennada eh mishaarka filan dhibaatadanka badan ayoo ku cabadaayeen waliba haytay ini iyo helan xaqii iyo onlahaayeen walayo ka shaqeeyeen oo masaruufkii reerasho iyo xaqiyo onlahaayeen taas oo hay-ado gaar ah iyo markii hore wal sii jareen laakiin ilaa hadda teegin cadaalad daradii oo insheegada dadka laku wacyigeliyaayo meelogii lakasalay fadi ama laku adeega fadiya eta meelogii cadaalad garsoorka lakugu helo fadiya eta meelili umudulanka adeegay taasoo ay qofka oo garyaqaanka ama qareenka eh markii use hela mishaarka filan waliba ku nabad helaayana dadka meelo adeegahan weydiisadaayan oo fadaayeen inay umudulanku cadaalad falo oo bay leeraay sheegada dhibaatadii oo sheegadayan han gudbiya laakiin haddii dadkii oo sheegada lan cadaalad falo fadi meeliyo lah weydiisadaayan lankii pidhii usu baahanya caqabada anka wiin waliba nagadaase inuu hunguriyaaya dadkii dhibaatada xafiiska say sheentay oo hayti ini mayleeraay sheegada sidii saacadaasay baahadaasay us xafiiskanka kooy lanka fuliya markuu had ijeer waliba fadaane ini dadka garyaqaanada eh iyo dadka mas-uuliyiinta ku eh umada meelooylinka cadaalad faraaye oo garsoorka usu koo ku-eye inay helaan mushaaraadkii lanka talagalay si umadii lan adeegay ama baahidii meelasheena fadiyo oon ku nabad helaa waayahay ururka qareennada koonfur galbeed ee muddo badan ku howlgalay koonfur galbeed ilaa iyo haddana waliba ku owaadaan inay weli cadaalad darro jirta ee gudaha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya aysan ahaantiin marka maysiin suurta galay oo hadda ururka qareennada koonfur galbeed aysan kula kaaladaasa wallaahi eed eeda aan uhadsanta taasay jarta dhibaatadanka weyn oo ummadda soomaaliyeed haysata iyo unayna la qabnan oo la erow qabiil ummadda waliba la faday lanka markii us ummadda usan adeegow ini qabiil usu ku hufnaada qabiil usan ka adeegna reer awka aan ka hufnaana reer aw fatiir usan haana laakiin badanaa xafiisyada garsoorka sheeladiisma eh xafiisyo kasta oo dowladda yeelata lanka geeka rooga waliba faday lan reer awshay eh oo geeka biilka idi insha usahibta ama xidishay hayti kubuyi kor inuu sumeelisheen oo umadilin kacadaalad fan markun wale ana kala taliya waliba ta ini umadii dad an adeeyo koran khibradii iyo waay aragnimadi iyo experience-gii leh ini had ijeer la shaqaalaysiiyo oo umadii ka nafisan haddii ilaahay rabo waayahay helkin dhammaaday maadaama xildhibaano cusub xulitaanka baarlamaanka usu dareer adeena guddoomiyihii guddiga adeega garsoorka koonfur galbeed ayaa haytay xilkana dhammaaday marka isla tamarlamaada haddii aad hanagato waxyaabaha qabyada dhammaystira doonta haa eed iyadanka mayleraay raja weyno inaan hanagada wal inaan aaminsanaa boosiishanada oo baarlamaanka koonfur galbeed caqabado haysadan intii afarta sin ana roogi khibradii aan haqaadade afarta sin ha dareerta ini walbadan una bedelo kornanga aaminsana ana shakhsiyadteeda waayahay ugu dambeyn bulshada hadda kahor dareer warbaahinta warsan baaqa ka eedan dhinagii cadaalada ama wada shaqaynta dhinaga garsoorka ma eed waliba kuwaaniyay waliba kutuugay waliba katixgeliyey ini reer koonfur galbeed asaliyan waliba ku bilaawadaasi cadaaladii garsoorka markii la ero qoysaska soomaaliyeed qoysaska kiigana waliba la faday idda haddii kurii gabar roogan kow meelalaha ku bilaabo gabarta ini walla bara kuriik walla bara kuriika mayleeraay insheegada iskoolkii la jeeyay barayfad ee ariito la jeeyay aawka waliba la faday inuuska dhiirigeliya kuriika gabarta in insimanaadaan aada waliba laka dhiirigeliyey ini oo mayleeraay insheegada kuriika gabarti insimanaadaan haddii laakiin kuriikile walla baro gabarti wallambarna cuqubadii gabartiya waliba lagu yaabay wadanku intuun rafaada intuun dhibaato ay yaalla ini mayleeraay caqabado idoyoo ku bilaabadaaya umad hagaagsan inis cadaalad falaasa inis mayleeraay insheegada naxariisadaas ilaahay hoggaan xuma kasaladow waliba aaminsanaa una shaleedana mee reer koonfur galbeed haan soomaaliya dhan caqabado taallo waliba ta qoysaska soomaaliyeed kulli sho meelo oo ha ku bilaawadaas qoysasku baarlamaanka lakin sheego insheegada madaxweynaga la sheego insheegada garyaqaanka la sheego aqooyahanka la sheego waliba ha oskumaayana ha ku bahaayana qoysas haddii qoysas nadiif ee la helo waliba aaminsanaa ini la helo dad nadiif e dowlad nadiif e iyo deegaan nadiif e
may usmarinay mayle boorahayo nugun maday unugun aloolamajiiraha shorobiikanin oo qaaduwaay ma oshian si an weelo unugun waa bukunoogayn laysa alamru kama tadunnu ignuglaay arrintaas adaka aalasama ee mushkiliyooba dhammaatay adaleyniyo daawada manweydiida onaga aanayaalka daawada laho ulaadalanka tala galay waana sheentay shirkadda almaraaci baby food company caanomaw nuuralak iyo ivolak allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklikiin heli nuuralak iyo ivolak caanooyin lumbogiyo nafaqo iyo borotiin
waayahay dhegeystayaal qayb hore ee barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa sheekh xasan daahir aweys iyo waliba usa siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame usa codsadaya inay usa taw bisheena haddaba gefte jeysidi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo dhudhugunsada sheekh daahir aweesa oo arrintaasay ku hadalo
uu harahiraya waa canu laalaadina haddaad iska daysana waa canu laalaadina meesha qofku markuu adduunyada barto saas oo kale waay oo qashinkaa bar baashan siyaasadan oo meeshii uu oo ragga qaarkood ay yidhaahdeen boqol oo boqol kun oo dollar oo isku numbara siyaasadaa laga hela waxaa qashinka ahay u barteen oo baktiyacunka ah qurunka ay u barteen markaasi diinta ilaahayna ku tumanaya cala alaqal maa maaragtay baalkii muxuu ahaa aad maaragtay ka leexatay diinta ilaah waxaa qurunka ahaad barateen oo baktiga oo qashinka ahaad barateen markaasaa maaragtay diinta ilaahay aad darteed ugu tumanaysaa saad meesha maaragtay aad ugu meel gaarto marka waxaan iska ilaaliya waxa weeye bad iyo biri iyo meel kasta iyo dad iyo diin waa garanaya ninkan waa aqaana dhalaak raaq waaye waa aqaana waa aqaana ha afkaaga ay lugeli waxa baart waxa ummadda u akrinaya bal fiiriya ninkaas bal wuxuu qura wadda ummadda u akrinaya fiir ase iyaguna u sactumaayo idinlakum allah bal waxay sidaas u dhaaan waktigaa horta hor nabiga hortiina lagu caayaad maaragtay u sacbinaysaa asaanan geranayn xataa inay kufri tahay inay maaragtay islaam tahay aanan kala geranayn ama aad maaragtay maanta haddii uu yimaado maaragtay bahalkii muxuu ahaa dajaal uu yimaado horad ka raaci lahayd qabla dajaali dajaajila buu yidhi maaragtay sala allahu alay wasalam sida la sheegay اه xaquunkaa maaragtay bahalkii maxaa waxaa maaragtay idinyo dad dad iyo sida isu dhaha kolley maaragtay dadka meesha isugu yimid waa dadkaasad u badnaydeen oo waa iska garanayaan laakiin waxa weeyaan waa laga yaabaa maaragtay qoladan hawiyaha inay yidhahdaan ragga innaga unbaad aad aad taagaraynaysa waa iska dareemaya inaad saas dhahaysaan laakiin kan oo kale lama deysto wixii ummadda dhibaa aniga sideedana waxa weeya dad xataa fiiri yani xasankii aniga xiray wallahi inaana waxba u haysan wallahi inaana waxba u haysan hay muu jeeda sababto laakiin ninkii wadankii ama diintii bi'iya ama wadankii bi'iya ama waxa ninkaas ninkaas waxa weeye ma kala harag ma kala harayn ani waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaa maxaa dadka u- dadka dadka la qabsadaa sababto waxa weeyaan baarki muxuu ahaa qur-aankuba waa sida waay dad u haystaa walaa tutic kulla xallaafin mahiin hamaazin mashaain binamiimin mannaacin lilkhayri muctadin atiimin cutullin bacda dalika daliil an kana daa maalin wa baniin waxaasoo dhan ragay ka hadlaayo ha dadaa laga hadlaayo dadaa laga hadlaayo anaa dhihi jirin maaragtay haddaan gaari jirin islaamkuba nooma soo dig- qur-aankuba nooma soo digin soo ma jeed marka dadkaa laga ceshadaa diintaa laga ceshadaa oo dadkaa laga ceshadaa oo akhlaaqdaa laga ceshadaa oo maaragtay waxaa waxa waa la iska celiyaa dadka xunxun oo qashinka ah ha maxaa dadka qof qashinkaa isaga soo isugu soo horumarinaysaa oo adigu maarata dusheeda kaga fuulfuulaya sababtu waa maxay markaad leedahay yaana laga taabay ama aad aad dhihi kartaana ka wada hadda maanaan dhihin laakiin maarata ma ma- waan rajaynaya qof kiiska ugu hiiliya inuu soo jiro maxaa qurunkaa baktiga ha waxaas maarata markaa waxaas ka dhaaf iska celiya dadka xun dadka xun iska celiya dadkiina fi fiican gadaal inta tagaana iska iska xishoonaya waa lasoo gudubsadaa qofka wanaagsana lasoo hormarsadaa maxaa idinku dhacay idin maalin walba geed xun oo maaragtay maaragtay baalkii qolof markuu dusha idinka fuulfuula ama maaragtay idiin idiin hawhawleey soo baarag waxaa iska dhaaf oo maaragtay baktigaana ha oona u hiilinin anay kana ka yeelinin iska celiya dadkaan waa la iska celiya midda labaad waxa weeyaan een, waa waa rajaynaya waxa weeyaan inuusan waxaasna maaragtay ilaahay inuusan waxba ku siinaan aan ilaahay ka baryaaya kana rajaynaya qofkii nebiga ku xadgudbana saas inuu noqdo waa og waa dareemaya inuu noqon doonana waa rajaynaya ha aniguna maaragtay bahalkii tuuryadaas waa hiilaan ka dhigaay tuuryadaas hiilaan ka dhigaay intaas waxa weeye wadaadkaas kale oo kolley suufiyada day difaacayay waaye oo nimankaas horta walaalahaya horta yani waa yaraha xoogaa cillad xunay leeyihiin oo waxaan sax ahayna waa keenaan oo dee yani beenta ma fiicna dad waaweyn oo been sheegaya ma fiicna de waxaan si u qasdaya waxaan si isleeyahay waray inta maqleen iska qaadanaya nabigaa la diiday nabigaa maaragtay la dhifiyey waxaasoo dhan wax wax ka jirana ma laha weli weyna ogyihiin inaan waxba ka jirin war huraadayaal beenta iska dhaafa war beenta iyo iimaanku isku meel ma galaan nabigaa yidhi sala allahu alay wasalam nabigaa yidhi marka waxaan ba isku haysanaa waxa weeyaan hadda sha- saxaabada waa isku waafaqsanay inaad meelaha qaarkood waa arkaayo waa difaacdeen waa rag waa oo shiicada iyo waa ka dhacsateen aaday u ficnay taas waana isku waafaqsanahay sida sida badanaan anaka waxaan baniraahna meesha oo oo keliya oo oo moogtahay aan isku waafaqsanahay dad ashaaciritiin iyo dad suufiyatihiin waa saxaabadaan niraahna nabiga maxaa xaggeen nabiga waa wada rumaysanahay laakiin waa waad ku xadgudubtaan waxaan idinku haysanaa waa xadgudubka ha waa xadgudubka ee nabiguna hadee wuu sheegay xadiis maaragtay bahalki muxuu ahaa bukhaari uu warinaayo qiso dheer uu leeyahay laakiin intaana kasoo qaadanaya laa tadruun walaa tadruuni buu leeyahay kama adilat nasara ibnu maryam soo maarag sidii adigu xadgudbinin oo yidhi idraa waxa weeye qofka oo ammaanta lagu xadgudbo waa ammaantiisa lagu xadgudbo idraa saas waa soo jeed sida ibnu xajar buu sheegaa marka qofkii moogtay waxaa la rabaa inuu yani yani inuu is- isqaabiyaa la rabaa oo maaragtay uu isdiyaariyo si cilmiya isu diyaari marka anaga waxaan si ku haysanaa waxa weeye nabigood ku xadgudubtaan awliyadaad ku xadgudbaysaan nabigeed ku xad intaa waa qarsana annaga nabigeena waa qarsanahay awliyatu awliyana waa qarsanahay awliyin kastoo haddee awliyadu ay ka waasacsan tahay oo maaragtay yani oo haddee mu'min kaste weli alla waay weli alla waaye qofka kasta oo mu'min awliya ullahi waay adigu kala darajo sarreeyo hataa karaamaadka waa ogolnahay laakiin xadgudubka ma ogolin karaamaatul awliyaa inay jirto waa ogolnahay waana dhici jirta waana la yaqaanaa hay cabdulqaadirna waa lagu yaqaana macruufku ku ahaa ummad kalena waa sidoo kale saxaabada iyo kulli waa waa jiraan laakiin walaalayaalo waa xogo xalaydinku haystaa waa xadgudubka waa waa xadgudubka xadgudubka marka maxaa ka mid nabigii walaalayaalo waa baryaysaan waa caabudaysaan anuu ugu yidhi waa baryayaa nabiga anuu ugu yidhi nin adinkeydii ka mid oo nin weyna weliba oo shiikha anuu ugu yidhi nabiga waa barya maxaa ka baryaysaa markaasuu yidhi soo ilaahay ma dhihin maaratay maarata bilmuminiin rauufu raxiim ha laba sifo uu leeyahay way uu leeyahay ha markaasuu taasaan ka baryaya war nabiga waxaan baryo looguma talagelin ee waa sifo bani aadamkuna yeesho ilaahayna yeesho wa ilaahayna midii u munaasaba uu leeyahay bani aadamka midii una munaasab laakiin hala baryo ma meel meelay ku taala wacbudullahi walaa tushriku bihi shay-an ay gelaysaa soo ma jeed marka walaalayaal nabigiyaa baryaysaa way ku xadgudbaysaa way istiqaahaysanaysa awliyadii ka sii daran awliyadaas kasii ka sara marinaysaan xataa nabigii waa macruufaad ku tihiin oo xataa inuu malaa'igtii la doodo oo sidaad cabda cabdulqaadirba ka ka daadaan malaa'igtii inuu la doodo mayd ka soo baarta ruuxdii maydka ka soo dhigto walan yala waxaa taqaanin waxa waxaan la yaqaan maaha wax la yaqaan maaha waxaan wax diin ku jira maaha waxaana maaragtay waa tanna waa aan isku haysanaa waxaana isku haysanaa waxaan marka nabigii haa waa wada hubaysanahay waa wada jecelnahay laakiin xadkiisiiyaa dhaafsiinaysaa waa kan xadiidkan saasuu leeyahay qulu cabdullahi wa rasuuluhu dhaabo addoonkii ilaahay baanahay iyo rasuulkiisii intaa ha dhaafsiinin qulu cabdullah yani sidii nabi nabi ciise loogu xadgudbo nasaara igu xadgudubtay ha igu xadgudbina xadiis saxiix oo bukhaari warinaayo wa iyo rag kalaba soo ma jeedi قصة دير وليه قصة دي ما نتباهك محوها سقيفة بني ساعدة أبو بكر ودورتي أيو أيو أيو لصق الله حديث marka isagoo muqataana meel meel ku wariya isagoo qisadii la socdana wuu wariya meel badan ku wariya marka walaalayaalow markay baankii maxay ilaahay ka yaa cabdullaahi wa rasuulku intaa ku maarata ha ka gudbin ilaah maaha malag maaha soo loo jeedin yani waxyaelan iyo waxnaan waxyaala aadnaan maaragtay sadxiya ah oo maaragtay xaruurta iyo loogu sheekeeyo waxaan maarata cilmi maaha waxaan cilmi maaha nimayo ha waxaan cilmi maaha waxaan iska dhaaf nimayo yani nebiyaa la diiday iyo loogama horeeyo tawxiid saddex ilaahay sheegeen waxaas maaragtay waxaan yani magtahay magtahay wax lacib caruureed camal ahoo moogta caruurta lagula hadhadla aad cilmi ka dhigaysaa waxaan nimayo sida isu dhaam sida isu dhaam marka waxa weeyaan nimankaani waxa weeyaan waa macruuf xataa waxaan la yaabay waxaan la yaabay waa kii baalki muxuu ahaa nimankan isticmaalka ay carada ku mugciisiyoobaayeen markaasay wax oo ingiriisku ka qoray aan aan aan mar akrinayn markaasi waxay yidhaahdeen diinta haddeerna saasaa loo haysta diintii asalkii ku celiye oo ku celiyay dheh waa axmed ninka ninka la yidhaahdo maxaa cabdulwahaab asalkay diintu laheedu ku celiyay dheh macruuf waa gaalkii xataa qiraay هذا أديكم واحد ليه ما رت بعض محيط بعض محيط من ذكر وحوية تكفير كأشياء جيسا هرتي هرت وحوية وحوية على عجيب له أوه عجيب وحكى الله بقى هذا كله شيء وحكى الله بقى وروح عن كفر وايد يا كافر أتاك الله بقى كافر أتهي يا يا وحن وكفري وكل الله ما تقول كفري وكل عام soo loo jeedin oo hadda waxaan hadda aan sheegayno idinkala dirinayno waa kufri waay waa run waay laakiin kaafiriinaad tihiin annaka sida badanaa idinma dhaxno
horseed international hospital
kuulan huraana qoralunku mooday tegihan raab xarun caafimaad oo hagaagsan lankiito walaay hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horseed international hospital hawraar daawo laa'i hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaalan hagagsadaana heegan dhakhaatiir hurkada xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku howlgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey hadda la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare ah mishiima haldoor eh xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta shalce dhaktarada ubarehan raabta iyo nay qaliinka doctoreso gulnes oo an dhalatay dalka russia leonard jef
qaybo ugu dambe barnaamijka kulanku warsaya sideedna dhugunsyalla weliba wada singalaha miinfaylanga odayaasha dhaqanka ee deegaanada xeerale iyo hursha iyo weliba iyo dhaliilan muujana wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo siyaasiyiinta kujeeda deegaanada maamulka galmudug gaar ahaanka deegaanada xeerale iyo hursha haddaba sababtumeeta odayaasha arrimo hoosey faafayo ila dhugunsada waxaan halkaan isugu niilmaantay inaan ka cabanno oo aan muujinno oo aan caddayno dhibaatada ay nagu hayaan lix qof oo sheeganaysa inay yihiin dad siyaasiyiina xildhibaanaa xildhibaana ee baakileero injiray surra'a lixdaas qof waxay sheegteen inay ayagu gacanta ku hayaan sheekh maxamed iyo surre inay gacanta ku hayaan ayagu inay ka taliyaan annaguna sidaa uma haysanno waxaan u haysannaa sheekh maxamed inuu leeyahay ugaas jiri jiray oo ilaa saddex dowladood isagu wax ka soo dhisay oo saxiixay oo baahi ugaaskii reefik maxamed yahay waxay sameeyeen iyagoo ka been sheegahaya heshiiskii ra-iisul wasaaraha uuna ee, daadihinhayay oo na dhex joogay iyagoo ka been sheegahaya ayay waxay soo qoreen waraaq ay ku soo qorteen in ay samaystaan dadka ay dhex gashadaan dad ayagu ay wataan oy doonayaan inay hadhow saxiixo u noqdaan oo ayagu ay tagada ugu soo laabtaan waxaan ka cabanaynaa oo u sheegaynaa oo dowladda u sheegaynaa oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u sheegaynaa inaysan dhici karin dad shakhsiyaad iyo inay qabiilooyin maamulaan inay ugaasya sameeyaan awood intaas le haddaan sharci jirin oon dadka sharci kala qabanayn haddaan dastuur jirin haddaan saxiixa jirin dowladdu ma jid iyaduna ma jidho dowladdu waa sharci sharciga hadday ka leexato ma jirayso waxay ku taagan tahay oo dowlad ku tahay oo amarka looga qaadanaya waa sharciga iyo xeerka u degsan soomaaliya waxaan leenahay nimankaasi waa niman waa niman isbooday inay dadka madax ka yihiin asaan ka ahayn madax nooma ahan markii hore si khalad ay ku yimaadeen inacawood ma ahan sheekh maxamed ma ahan ee galmudug wuxuu ka soo galaa puntland cabdullaahi carab wuxuu ka soo galaa ee jubbaland kama soo galaan galmudug waxaan codsanaynaa dadkaasi inay doonayaan inay isku diraan dadkii ra-iisul wasaaruhu soo heshiisay doonayaan ayagu kursiga inay ugu soo laabtaan dantooda hay raadinayaan dan qabiil ma raadinayaan qabiilnana ma ahan waxaan doonaynaa ra-iisul wasaaraha waxaan isu ogeyn fiq maxamed inuu heshiisiiyo waxaan isku ogeyn qodobadii haray inuu wax ka dhammeeyo waxaan isku ogeyn inuusan ilaa u gaadhsiiyo waana ka ballan qaadnay annagoo guddiga ah inaan la gaadhsiino waxaan u sheegaynaa ra-iisul wasaaraha lixdaas qof inay qabiilka isku dhufanhayaan inay dan gaara wataan hadda ka hor kuwii isku dhuftay inay ayaga yihiin waxaan doonaynaa warqaddaas loo dhiibay wasiirka arrimaha gudaha iyo guddiga oo lixdaas qof oo beenaalayaasha ay soo qorteen inaan qabiilka fiq maxamed ku dhaqmaynin kuna dhaqmi karin aanaanuna yeelayn intaasaan ka cabanaynaa sheegaynaa waxaana naga ballanay inta eh, rais- eh, inta nimankaasi ku dhex jiraan inaan marna aysan ku dhacaynin in dadka reefik maxamed marna aan dhibkaasi ka harayn ayagaana ku shidahaya waxaan doonaynaa inuu khayre arrintaas uu fiiriyo codkayagana uu qaado waxaan isku ogeynna uusan ka bixinin asalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan rabaa inaan halkan ka sheego eedo ama cabasho aan xaggooda ku wajahayno wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta soomaaliya iyo guddiwaada way soo magacowday oo loo soo magacaabay maamul samaynta galmudug guddigaas waxay sameeyeen si khaldan oo khaladkeedu uu yahay odayaashii saxiixayaasha waxaad ogtihiin soomaalidu dastuur bay samaysatay nidaam bay samaysatay nidaamka wax badanoo xalla biday baa ku jira laakiin rajaynaya in dib looga gudbo inta laga gudbahayana in lagu dhaqmo lagu ballamay waxay tahay in odayaal qabaa'ilada laga soo xulay ay soo xulaan baarlamaanka saxiixa ay u ahaadaan erge ka dheeriya marowr wata iyo marowr keligiis ahaa intaba waa la soo xulay odayaashii saxiixayaasha ahaa inay rabaan inay bedelaan ay isku dayeen kuwa aan horey u jirinna ay keeneen arrintaasna ay ka dambeeyeen dad siyaasiyiin ah gaar ahaan weliba aan ognahay inaysan dadkaasi reer galmudug ahayn beesha magaca waa la wadaagaan niman gal- xildhibaano federaalka weeye waxaa ka mid ah mahad cabdillah cawd nin la yidhaahdo oo ka soo galaa maamul goboleedka galmudug magac beeleedka guud ma- ma- maamul goboleedka wuxuu ka soo galaa puntland garaalle ahaada maamul goboleedka puntland buu ka soo galaa mahad cabdille Een, iyo nin la yidhaahdo cabdullaahi carab oo ka soo gala maamul goboleedka jubbaland nimankaas iyo dad la mid ah barnaamij ay ka dambeeyeen ay laakiin ay sax ahayd qofka mas-uuliyadda leh inuu barnaamijkaas diido sida guddiga oo kale waxay sameeyeen odagii saxiixaha ahaa oo iyaga saxiixay oo saxiixiisa ay ku fadhiyeen inay yidhaahdeen waa bedelaynaa waxaan ku bedelaynaa mid in adeerkiisa nin in adeerkiisaan ku bedelaynaa oo kale dad siyaasadeed bay iyagu ka leeyihiin oo ujeedkeedu qof walbaa garan karo waxaan rabnaa arrintaas inaysan sharci ahayn waa ujeednaa inaan ogeysiino madaxda dowladda oo sare beesha caalamka cid kastoo danaysa danaha soomaaliya inaan ogeysiino waxaan leenahay haddii sharciga aan la ilaalin iyo dastuurkii qawaaniinta soomaaliya ku heshiisay haddii aan aan la ilaalin cid shaqayn karta ama dowlad ahaan kartaa ma jirto madaxda hadda dowladdu nooc walbay tahay xukuumad iyo xeerdejin qaab kastay tahay waxay ku fadhidaa dastuur saxiixayaashii soo dhisayna weeye in hal dan la bedelo oo dad cusub oo dan gaara laga leeyaho shaksi gooniya dan kale yahay lagu bedelo sax maahan Een, waxaan leenahay guddiga mas-uuliyiin baa tihiin kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can qadiyatih qofka ama aakhira ha la weydiiya ama adduunka ha la weydiiya mas-uuliyad kastoo la saara waa la weydiinaya mas-uuliyaddiina ka soo baxa haddaad markhaati beena furtaa ninkaad u furteen waa idin ogyahay inaadan mas-uuliyad qaadi karin laaluush haddaad qaadataan kaad u furteen baad u- ka qaadateen baad dad isugu dhowdiina waa idin ogyahay xilkiinna ilaashada kuma maamuli kartaan dan shaksi galmudug kuma maamuli kartaan Een, beelaha galmudug waxaan u jeedinayaa inaysan aqbalin wax reer galmudug khalkhal ku ah haddaad aqbasho walaalkaaga ama qof kaloo reer galmudug khal- dhibka lagu samaynayo berri bay adigana ku qabsanaysaa madaxda dowladdu waa sidoo kale xilkiinu waa dhammaanaya waxaan dhammaanay waa soomaaliya ayada ilaaliya dastuurka ku ilaaliya haddaad hagaajisaan baad hagaagaysaan salaamullahi calaykum waxaan ka cabanaynaa waraaqo aan ku aragnay arrimaha gudaha ay wadeen oo iska fashifakeeshin ahaa oo adigu xamar iyo carre laga soo daabacay ay wateen niman ay ku sheegahayaan saxiixayaal anna hadda ka hor maqal oo maaragta macmala Ee, annagu haddaan beesha bileed oo reer sheekh maxamed nahay waxaa saxiixa noo ahaa cabdiraxmaan xaaji oo ugaashkii waddanka ahaa caalamkuna yaqaan haddeerna dib u heshiisiintii ninkii soo xuleeyay ahaa dhuuso mareeb annagu reer suqi maxamed waxaa la galay dib u heshiisiin waxaa jundi badan ku baxshay ra-iisul wasaaraha federaalka yaa ku bixiyey jundi badan iyo kharash badan ku bixiyey inuu dib- uu meeshaas wax yar oo ka dhacay dhexdooda ah xalliyuu damcay intaa markii loo
zainab how intay ku koytimay daarudawa hosbital namay daahir arina tanjeed daarudawa hosbital usumay daarudawa hostal leyli lema ay foola isbitaal daawan yaadhuwamay way diin dirikow diinlay bilaaw shaba doohay doowalkiin taraw haaya damiinimo lanki diidow dugsi galay safar lanki ka daaytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawaa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i ariirdhatiyo bushu walaagi dadbakadhiyow wal alla diidimaa udhurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor aluunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidii doctor maxamed
waayahay dhugunsiyaalla guutaan wali baantaa kaafmeere barnaamijka kulanku warsan oo namadansin kuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuleba saare waan siin diraysaa dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahima cabdirashiid rashka dhanka farsamada madax kuteerta waliba imaamadahay saaxiibkayga bilaal hilaal inta barnaamijkun barnaamij lama darheedin kulamaan akhyaaraya waa cabdirashiid rashka oo siin kutabow sidaasiyo hamiin nabade assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu